kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa marti ku ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee somalilan muuse xasan yuusuf guddoomiye muuse xasan yuusuf ee ugu horreyn kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka ee marka xigtana ee waxaad maanta si rasmi ah u bilowdeen doorashooyinkii ama ololihii doorashada ee somalilan bal ololahaasi bilowday iyo muddada uu soconayo warbixin naga sii
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad mahadsan tihiin ololahaas maanta bilaabmay waxaa loo qoondeeyey in asxaabta qaranka iyo ururada siyaasaddu ay ku soo bandhigaan ololaha muddo saddex iyo labaatan cashaa oo isku xiga marka in ururaduna ay yeeshaan min laba casho xisbiyaduna ay yeeshaan min saddex casho marka ujeedka ugu weyna uu yahay in muxuu ahaa taageerayaashooda ay muujiyaan shucuurtooda soo baxaan soo bandhigaan intaasu ku salaysan yahay mxua mas-uuliyiinta xisbiyada iyo ururada kala duwan in ay kusoo bandhigaan oo ummadda la hadlaan qorshahooda iyo barnaamijkooda iyo ay usoo bandhigaan
marka waa olole isku sidkan oo doorashadii madaxtooyada iyo sidoo kale tii ururada siyaasadda iyo xisbiyada oo lagu doonayay in saddex xisbi ay xisbiye qaran ku noqdaan
hay waxaa ku tartamayaa doorashada asxaabta waxaa ku tartamayaa saddexda xisbiye imika jira iyo toddoba urur siyaasadeed oo u tartamaya inay saddexda xisbiye qaran ay muxuu ahaa kala helaan saddexda xisbi waxaa u dheer in ay jagada madaxweynaha saddex murashax iyo ku-xigeenadooda ay u tartamayaan jagada madaxweynaha
waa tahay marka ilaa hadda ololahaasi meelaha uu ka dhacayo iyo ammaanka goobahaasi sida aad uga iyo shuruudaha aad ku xirteen in qaabka ay u dhacayaan ololaha guud ahaan
dabcan olol wuxuu ka dhacayaa magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka waxaana xisbi kasta ama urur kasta uu leeyahay maalin u qoondaysan oo jadwal jadwalka ugu jirta maalintaa markaa in mas-uuliyiinta xisbigu ama ururku ay fagaaraha la isugu soo baxo sida muxuu ahaa khayriyadaha sida meelaha public placeska ama meelaha dadweynuhu isugu iman karaan ay si nabadgelyo ah usoo bandhigaan usoo qaataan astaantii iyo calamadii iyo sawiradii tartamayaasha mas-uuliyiintooduna ay halkaa kula hadlaan marka alxamdulillah si nabadgelyaa maanta bilaabantay ururka barwaaqo ayaa ayaa maanta ulahaa si fiicanna wuu muxuu ahaa ugu soco si fiicanna ugu dhammaaday insha alla waxaan rajeynaynaa ururada kale iyo asxaabta kale maalintai leeyihiin in sidaas ileeg uu ugu soo dhammaado gudoomiye maanta waxaa sidoo kale aad garoonka diyaaradaha kusoo dhaweyseen ama kasoo dejiseen waraaqaha codbixinta bal waraaqahaasi iyo idinsoo gaaray iyo guud ahaan warbixinta la xiriirta
waraaqahaasi waxa weeye waa waraaqihii waa waraaqihii lagu codeynayey marka ilaahay mahaddiisi nabadgelyaa bay nagu soo gaadheen in badan baanu ka shaqaynaynay walaaqaha waa la xayeysiiyey kontraaga marka intaanaan intaanaan kontraaga cid siinin waxaanu soo qiimaynay shirkadihii soo xaraystay oo ay ka mid yihiin laba shirkadood waaweyn oo caalamiya oo ku yaala ingiriiska labadii shirkadood baanu sii kala dooranay shirkadii aanu dooranay way dhamaysay shaqadii ah shirkaduna way dhameeyeen maantana alxamdulilah si nabadgelyaa baanu uga guddoonay dhammaan waraaqihii lagu codeynayey ee dalkao dhan lagaga codeynayey ee aanu ka dalbanay si nabadgelyaa baanu uga guddoonay maanta
marka si guud bal diyaar garowgeena doorashada way soo dhowaaneysaa bal si guud diyaar garowgeena guud ahaan doorashada iyo sida ay u dhacayso
si guud diyaargarowg diyaar garowga iyagu alxamdulilah meel fiican buu marayaa waxaa hadhay uun imika diyaarinta goobihii oo aan hore ugu soo sameynay qiimeyn waxaa noo hadhay in shaqaalihii laga qaato jaam mxuu ahaa la diya waa diyaare laakiin la qorsheeyo sidii loo gaarsiin lahaa goob kasta mxuu aha agabkii loogu talagalay ee lagu codeynayey marka alxamdulilah meel fiican baa ay noo mareysaa diyaar garowga noo maraya
marka ka waran baraaruga guud ahaan dadweynaha ee doorashada iyo sidoo kale isdiiwaangelinta ee dadka ee doorashooyinkaba
isdiiwaangelintii horta way dhammaatay listadii dadka codeynayay xaq u lahaa ee kaararkoodii qaatay ama hore u qaatay diiwaangelinihii hore diiwaangelintii u dambeysay qaatay waanu soo saarnay dadkuna aada iyo aad bay u sugayeen doorashada maalinba maalinta ka dambaysana dadku u diyaar garoobayeen annaguna waxaanu leenahay u diyaar garooba kaararkiiniina soo dhawaysta nabadna ku codeeya
sanadkan waxaa la sheegay doorashadoo kale in qalab digitaal ah oo sida kaamirooyinkaoo kale aada soo kordhiseen magaalooyinka waaweyn bal arrintaas warbixin naga sii
arrintaas diiwaangelinta somalilan ka dhacday ilaa iyo laba kun iyo lix iyo tobankii waxay ahayd diiwaangelin la qaadayo qofka macluumaadkiisa magaciisa iyo muxuu ahaa dhalashadiisa iyo iyo goobtu iska diiwaan gelinaya waxaa kaloo barbar socday in qofka indhihiisa ama buuda isha laga qaado si loo xaqiijiyo qofkan codaynaya inuu in marka muxuha kamarada loo saaro buuda isha uu ugu soo baxo macluumaadkiisii taas oo aanu ka hirgelin doono haddii laga ka dhigo caasimadaha dalka maadaama oo ay tahay markii ugu horreysay lagu codayn doono buuda isha laakiin hore diiwaangelin kasta waa lagu sameeyey buuda isha markaa dhammaan dadka liistada ku jira codaynaya waanu haynaa macluumaadkoodii buuda isha qof welibana oo caasimada iska caasimadaha gobolada iska diiwaangeliyey wuu helayaa qalabkana waa lagu isticmaalaya haddii laa ka dhigo si loogu xaqiijiyo oo waa xaqiijin dheeraada huun
gudoomiye tan iyo doorashooyinkii hore ee somalilan oo kale waxyaabo badan baa isbedelay sida gobolada bariga oo kale dagaalka dhacay laascaanood oo kale hadda somalilan kama taliso marka maxaa idinkaga qorsho ah deegaanadaasi oo kale oo doorashada aada uga qorshaysaan
kolley muhiimadda ugu weyn ee doorashada waxa weeye in si nabadgelyaa lagu codeeyo marka meel kasta oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan uu joogo si nabadgelyaabaa lagu codeynayaa dabcan meelaha kale laascaanood iyo doorashadan laga codeyn maayo laakiin codadkii iyo diiwaangelintii iyo dadkii iska diiwaangeliyey weli waa sidoodii qorshahana way noogu jireen marka imikana insha allah waxaan rajeynaynaa mustaqbalka uun in caadi looga codeeyo laakiin mar walbana waxaanu eegaynaa oo qiimeyn ku samaynaynaa nabadgelyada marka dhammaan meelaha ciidanka qaranku joogo iyo meeluhu u dhow yahay muxuu ahaa taxadar dheeraadunba la siinaya lakin waa laga codaynaya hadii ilaha ka dhigo ilaa hadda wax caqabado ah oo ka guddi ahaan idinka soo wajahay howlaha aada wadaan wax dhaliila ah oo idinka soo gaaray axsaabta iyo ururada tartamaysa
falilxamdulilah ilahay waa mahad iskale wax imika carqalada oo annagana hor yaalla ma jirto wax dhaliilaayo wax dhib ahoo muxuu ahaa daneeyaasha siyaasadda ama ay ay naga tirsanayaan ama wax cabashaahi ma jirto waxay leeyihiin guddi guddidaasi joogtaa baanu la shaqaynaa dhammaan muxuu ahaa waxqabadkii iyo qorshayaashii iyo barnaamijkiina guddidu way la socdaan taladoodana way ku leeyihiin si daah furanana waanu waanu wada shaqaynaa insha allah waxaan rajeynaynaa ilaa inta natiijada lagu dhawaaqayo inaanu saa wada shaqayna hadii ilaha ka dhigo annagoo mid ah
waxaad ka shaqaynaysaan gudoomiye waa doorasho doorashana waa iska dhib badan tahay oo isjiidka iyo isxagxagashadu aad bay u badan tahay marka ma u diyaar garoodeen maxaad u diyaariseen si aad u xalisaan caqabadaha iman kara khilaafaadka iman kara iyo bouqyada siyaasadeed ee iman kara idinku diyaargarowgeena arrintaas ku aadan guddiyo xalin ah oo aad diyaariseen ma jiraan
waxaa jira oo xeer ninety one twenty twenty three uu dhegayaa guddi sagaal xubnood ah oo leehdo guddida xalinta khilaafaadka anshaxa iyo kormeerka doorashooyinka wax allaaliya wixii khilaafaada wax allaaliya wixii cabasho ahee anshaxa hadday olole tahay iyo hadday doorasho tahay iyo hadday natiijo tahay muxuaha guddidaas ayaa muxuaha loo gudbinayaa dabcan sharciga ayuunbaana lagu dhaqayaa natiijadoo kale ama goobahoo kale waxaa jira xeerka cabashooyinka oo qaab loo cawdaa jira natiijada aanu ku dhawaaqaynana waa kumeelgaad waxaa jira cabashadii loo cabanayey maxkamadda sare oo ku dhawaaqaysa natiijada kama dambaysta marka annagu shaqadeedu waxa weeye inaanu si daahfurnaan aanu la shaqayno daneeyaasha siyaasadda wixii cabasho ah ay qabaan na waxaa jira xeerku wuxuu ogolyahay waddooyin loo maro iyo sifo loo maro sifooyinkaasumay mari dooneen haddii ilahay ka dhigo xeerarka iyo sharciga umaana loo raacaya qaabka loo xallin doona hadii ilahay ka dhigo
guddoomiye aad baad u mahadsan tahay
aad baa umahadsantahay iyo walaal
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf oo barnaamijka martida mikrofoonka marti ku ahaa tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo